in dadka ilaahay waroobeeyo faqultu اstaqfiruu rabbakum inahu kana غafaara yursil الsamaaa عalaykum midraara nabiy llaahi nuux qowmkiisa isagoo aad wuxuu ku yihi waxaan idhi reetoolkayow istaqfiruu rabbakum inahu kana غafaara ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay waa alla dembi dhaaf badan idiin dembi dhaafaya yursil الsamaaa عalaykum midraara ilaahay cirkaa idiin soo diraya yani roob buu ilaahay idin keenayo idin siinaya roob dhibca waaweyn buu ilahay idin siinaya roob buu ilahay idin siinaya wayumdidkum biamwaalin wabaniina wayajcal lakum jannaata wayajcal lakum anhaara welibana waxyaabo kalena ilahay u idinku daraya xooluu idin siinaya oo inamuu idin siinaya oo beeruu idin siinaya waxaaso dhan bu ilahay idin siinaya dembi dhaaf ilahay weydiista marka dembi dhaafka waxyaabahaasoo dhan baa lagu helaya qofka ilahay dembi dhaaf weydiista oo ilahay u toobad keena subxaanahu wa tacaala baabu salaat alkhawf wuxuu baabu yahay salaadii salaat alkhawf alkhawf waa did اlmni ammaankii bay ka soo horjeedaayo khawf waxaa lagu iطlaaqaa qofka oo ka ka baqda ama ka murugooda camaa sayakuun waxa iman doona buu kasii baqanaya marka khofku waa kaasoo lagu iطlaaqaa xusniga iyo murugaduna waa cam calaa maa mada wixii tegayba qofka ka ayuu ka ayuu ka xumaadaa marka amun alaa maa madaa xusnigaa la dhahdaa amun alaa maa sayakunu awf baa la dhahdaa marka waa cabsidii marka salaatulkhawf la leeyahay micnaheedu maaha salaad u gaara cabsida iminka abaartu markay timaado salaad gaara la tukanaya sidaasoo kale marka qoraxday madobaato ama dayaxu madobaadaan salaad gaara ayaa la tukanaya haddii cabsida ay timaado salaad gaara la tukanaya maaha oo salaad gaaro salaatulkhawf la yidhaahdaa ayaa jirta maaha micnaheeduye waxa weeyaan waktiga cabsidu ay jirto ee cadowgii laga baqanayo kayfiyaddii salaada iyo axwaashii salaadda isbedelaya jamciiba isbedelaya oo jamcii waajibka ha waajib noqon maayo waxa isbedelaya kayfiyaddeediiba isbedelaysa waxa waxaa laga yaabaa markaas inu arki doona insha allahu tacaala qofku inuu waxya shuruudihii ama arkaantii loo dhigayay salaadda in qaar badan oo ka mid ah lagaba tago waxaa ka mid a qiblada oo la qaabilo waxaa suurtagala qiblada in adaan qaabilsan inaad salaadaa tukatid waqtiga cabsida ay jirto ee cadowgii lala dagaalamayo marka waxyaabo fara badan oo salaadii la doonayay baa meeshii ka baxaya kayfiyaddii salaadda ayaa isbedelaysa ama axwaasheeda baa isbedelaya waxyaabo badan oo salaada loo dhigay markii hore ayaa meesha imika la khafiifinaya marka salaat alkhawf taas baa loogala jeedaaye salaaddii faralkeedii la tukanayey kayfiyaddii loo tukanayey ayaa wax iska bedelayaan un weeyaan ee maaha salaad gaar ah oo khawfkii loo tukanaya maaha waa sidaa salaadan salaatulkhawfka la yidhaahdo waktigii la sharciyey bay ahlucilmigu isku khilaafay wuxuu leeyahy ibnu baziza ittafaqa ahlulcilmi biاlaathaar culimmadu waxay isku waafaqeen calaa ana rasuula اllahi salى اllah alay slama lam yakun yusalii salaata alkhawf xata nazla qowluhu tacaala waida kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam salaatulkhawf muu tukan jirin ilaa ay soo degtay qawluhu tacaala waidaa kunta fiihim faaqamta lahum الsalaa marka aayadda qur-aankii soo degtay ayuu salaatulkhawfkii tukaday imaamu nawowi raximah llah wuxuu yihi salaatulkhawfku waxaa la sharciyey ghaswatu dati الriqaac ibn xibbaanna waxa uu sheegay inuu dagaalkaasi u ahaa sanadii shanaad ee hijiriyada bishii muxaram waxaa kale ee la yidhi waxay sanadii afraad ee hijiriyada waxaa kale ee la tilmaamay in dagaalkii reer benu nadiir lala galay nimankii yuhuudda ahaa in maalintaasi ay aayadahan qur-aankana ay soo degeen ama waktigaasi salaatulkhoofkii la sharciyey oo la tukaday waxaa kale la yidhi maya dagaalkii cusfaan la odhan jiray sanadii lixaad ee rabadaan dabadeed ayaa marka waxa weeyaan aayadahana ay soo degeen uu rasuulkuna tukaday calayhi salaatu wasalaam rasuulku siyaabo kala duwan buu u tukaday halkanna waxaa inooga midna saddex xadiis yuu ku keenayaa sheekhu saddexda xadiisba saddex kayfiyadood kala duwanoo loo tukanaya naqsinaya marka siyaabaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay oo dhanba waa loo tukanaya wuxuu leeyay ibnu xasm saxa minha arbaa arbacata cashara wajhan afar iyo toban weji baa rasuulka ka asaxay waxaa kale imaamu nawowi uu leeyahay yabluqu wujuuhuhaa sittata cashara wajhan kayfiyada loo tukanayo rasuul ka soo aroortay lix iyo toban bay gaadhayaan ibnucarabi isaguna waxa uu tilmaamay sallaahaa arbacan wa cishriina mara rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaatulkhawfku waxa uu tukaday afar iyo labaatan jeer buu tukaday buu yidhi markaa saddexdan xadiid saddex kayfiyo oo rasuulku u tukaday buu inoo tusinayaa kayfiyaddii loo tukadaaba waa asaxaysaa marka bal aynu aqrino عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بن التكي صلاة الخوف صلاة الخوف بن التكي في بعض أيامه مالمي سقار كميرة وعدو قال كرمي فقامت طائفة في بعض أيامه مالمه ودقال قال قار كميرة فقامت طائفة معه كوحبا معيسي استاكتي وطائفة كوحنا بإزاء العدو عدو حقي سيما استاغين بإزاء العدو عدو هرتيس هرتيس استاغين يعني حق مقابل عدو عدو بقابلين فصلى بالذين معه كوي لجوغي وحو تكي رقعة رقعة تكي ثم ذهبوا واتقين وجاء الآخرون كوي كمنا وايماد فصلى بهم رقعة رقعة تكي waqadat aطaa'ifataani labadii kooxoodba waxa ay gaar ula yimaadeen ragcatan ragcatan ragca ragcad salaadda waa la qasrinaya waa laba ragcadood ba laga soo qaadaya hadday saladda afar tahay marka marka rasulka mid la tukadeen tii kale gaar bay u dhamaystirteen waqadat aطaa'ifataani labadii kooxood waxa ay dhammaystireen mid kastaaba ragcatan ragcatan ragcad ragcad bay dhammaystireen oo ay la yimaadeen marka halkani waa yani waa kayfiyad ka mida siyaabihii rasuulku tukaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey cadowgii wuxuu ka xigaa meel aan qiblada aan ahayn meel aan qiblada aan ahayn baa ayuu ka xigaa cadowgi marka laba qaybood buu ka kala dhigay aaif aaifaduna waxay culimadu yidhahdaan aqalu maa tuطlaqu calayha arbaca waxa ugu yar ee daaifo lagu iطlaaqa waa afar qof afar afar baa ugu yar waxa kale ee imaamu shaafici uu sheegay saddex baa ugu yar waxaan ugu fara badan ba afarta ado calaa ayi xaal waa jamaaca weeyaan laba qaybood buu ka kala dhigay qayb cadowga hortiisii buu joojiyey qaybtii kale isagay la safatay ragcad buu tukiyey markuu ragcad tukiyey ee ragcaddii labaduu soo kacay ayagu way tegeen waxay ragcad bay gaarkooda u dhamaystirteen ayagu marka laba siyood bar yani waa waa la tilmaamay in sida riwaayadka qaarkii kusoo arortay markuu ragcaddii labaad u istaagay inay ka goosteen oo ragcaddii labaad ay dhammaystireen oo dabeetana ay salaaddii markay ka baxeen ay tegeen dabeetana isagoo weli taagan oo ragcaddii labaad u taagan rasuulka calayhi salatu wasalaam ayay qoladii kala yimaadeen dabeetana way ku xidheen qoladii kale markaa iyagoo cadowgiiba hor istaageen qoladii markii hore rasuulka la xidhatay markuu rasuulka taxiyaadka u fadhiistay ayay iyagu kaceen ragcaddiiba markaa ay la wada yimaadeen atixyaadkiiba kusoo gaareen way la salaam naqsadeen taasi waa mid riwaayo kalena caddaynaysa waxaa kale imika xadiiska daahirkiisa ka muuqata in ay markaa ay tegeen iyagu markii ragcaddii la tukadeen bay tegeen markii tegeen bay yani gaarkood u dhamaystirteen qoladii kalena waa yimaadeen ragcaddii kalena rasuulku la tukaden alayh salatu salaam ragcaddii kalena gaarka haddana u dhamaystirteen marka riwaayadaa kale waxay caddaynaysaa in qolo qolo waliba sida xadiiska iminka nooga muuqata qolo waliba gaar ugu dhamaystirtay lakin kayfiyadda ugu dhamaystirtay inay ahayd inay marka rasuulka iyagoo la joogo qolo waliba ay ragcaddii ay la yimaadeen markuu ragcaddii koowa tukiyey tii labaad ugu soo istaagay bay ka goosteen gaar bay u dhamaystirteen way iska tegeen qoladii kalena isagoo taagan bay soo gaadheen way ku xidheen atixyaadka markuu fadhiistay bay kaceen ragcaddii bay soo dhamaystireen atixyaadkii bay kusoo gaadheen dabeetana way la salaam naqsadeen taasi waa kayfiyad waa kayfiyad ka mida kayfiyadihii markaa loo tukanayay waay xadiiskan kalena waa kayfiyad labaad buna tusinaya can yaziid ibni rumaan can saalix ibni khawaat ibni jubayr caman sallaa can man sallaa maca rasuuli lah sal slam waxa uu ka weyninayaa markaa saalix ibni khawaat ciddii rasuulka la tukatay calayhi salaatu wasalaam salaata daat riqac dagaalkii daaturiqaac la odhan jiray salaadiisii daaturiqaacna waxa loogu bixiyey baa la yidhi sida markaa abu muusa alashcari uu sheegayo dagaalkaasi qisadiisu markuu ka warramayey ma waxay ahayd markaa meel yacni dagaal aada u dhib badan buu ahaa oo socod dheerna la galay dabeetana wuxuu uhi fanaqibat aqdaamuna gomadahaygii baa jacabay yacni googo-ay kabihii ay xidhnaayeen qofkii xidhnaayen baa wada didlaacay wa naqibat qadamaay gomudahaygiina way dildilaaceen iyaguna wa saqadat adfaarii waxaana soo daatay cidiyahaygii cidiyihii lugaha ayaa daatay dabeetana waxaanu gudagelaynay buu yidhi nalufu calaa arjulina bilkhiraq inaan marooyin intaanu googoyno aanu lugahaygii aanu ku duuduubno lugihii dee kabihii ay ka dhammaadeen oo deetna markaa socodkii uu dildilaaciyey oo ciddiyihiina ay daateen baanu marooyin ku duuduubnay buu yidhi fa summiyat ghaswatu daat riqaac deetna waxaa lagu magacaabay dagaalkaasi dagaalkii daat riqaac sababta lagu magacaabayna waxay ahayd lugihii baanu ku duubnay marooyin baanu ku duubnay buu yidhi yani dhibaatadaas na soo gaadhay awgeed socodkii dheeraa siyaabo kalena marka adu waa la sheegay oo loogu magac daray salaata daati riqaac dagaalkaasi salaadda rasuulku tukaday calayhi salatu slam ciddii la tukatay buu ka warinaya salaat alkhawfi caman cid ayuu ka warinaya sallaa maca rasuuli llahi rasuulka ilahi la tukatay salaata daati riqaac salaat alkhawfi la tukatay ana aa'ifatan koox safat macahu miciisa ayay la safatay wa aa'ifatan kooxina wijaaha alcaduwa cadowgii bay hor istaagtay fasallaa bladiina macahu kuwii la joogay waxa uu tukiyey ragcatan ragcad uma habata qaa'iman istaag buu deetana uma habata waxaa ku sugnaaday qaa'iman istaag buu ku eekaaday yani istaag buu ku hadhay habata qaa'iman istaag buu ku hadhay rasuulku wa atamuu lianfusihim gaarkooday u dhammaystireen uma insarafuu waa tegeen fasafuu wijaaha alcaduwi cadowga hortiisii bay safteen وجاءت الطائفة الأخرى kooxdii kale ayaa timid فصلىa بهم الرaجعة التي baقyت رagعadii hadhay ayuu tukiyey ثuma habتa جاaلسا fadhi buu deetna ku hadhay وأتموu لأنفuسiهiم نفhoodii bay u dhamaystireen ثuma سلمa بهم deetna waa la سلام نqsaday الرaجل الذي صلى معa رasuل الله صل سلم ninkii rasuulka la tukaday huوa سhل بن أبي xaثmta waa ninkaas سhل la yidhaahdo ayuu ahaa waay kayfiyadan iyo kayfiyaddii hore waa isku mid farqi yar keliya ma udhexeeya soo maha farqiga udhexeeya waxa weeyaan halkan waxaa halkan inoogu taallaa fasallaa bladiina macahu ragcatan uma habata qaa'iman wa atamu lianfusihim laba kooxood buu ka kala dhigay koox cadowgii bay hor istaageen kooxdii kalena isaga la xidhatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu ragcaddii koowaad uu tukiyey ee ragcaddii labaad uu soo kacay isagu istaag buu ku hadhay iyaguna way ka goosteen oo nin waliba gaarkiisa u dhamaystiray ragcaddii buu dhammaystirtay wuu adxiyaasaday wuu salaamo naqsaday deetana wuu tagay laba ragcadood baa u dhamaystiran isagu weli wuu taagan yahay qoladii kaley bedelayaan qoladii kalea soo bedeshay isaga oo taagan bay soo gaadheen isagoo taagan bay u yimaadeen way ku xidheen ragcaddii buu tukiyey ragcaddii harsaneed buu tukiyey markaa isaga laba ragcadood baa u dhamaystiran wuxuu u fadhiistay atixiyaadkii iyagu markaa inaan ragcad keliya tukadeene lamay fadhiisanina way kaceen ragcaddii kale soo dhamaystireen waxay ku soo gaadheen fadhigii oo atixiyaadkii ah deetana waa la sala naqsadeen uma sallama bih kii hore laakiin wuxuu kaga duwan yahay markuu ragcad tukiyay bay iska tegeen iyagu deetana gaarkooda u dhamaystireen kuwii kalea yimid ragcad buu tukiyey iyaguna gaar ba u dhamaystirteen marka farqiga udhexey waa intaasu in imaamkii lala marka waxa weeyaan inta laga goosto dabeetana la dhamaystirto iyo in qofkii markuu tago inuu ragcaddii harsaneen u dhamaystirto waa farqiga udhexeeya waa intaas oo keliya weeyaan ana wax farqi oo kale uma dhexeeya ninkan sahal ibn abi xatmata waxaa la yidhi ninka qisada xaadiray maaha laga ka warinaya saalix ibn khawaat salaadan waxaa rasuulka la tukaday ciddan caman sallaa maca rasuuli llah waa aabihii khawaat ibnu jubayr weeyaan ee sahal ibn abi xatmata maaha waayo sahal waa uu yaraa baa lii waqtigaas waqtigaas waa uu yaraa dagaalkaas uu dhacay shan jir meelahaas buu ahaa baa layidhi isagoo sideed jirna rasuulku waa dhintay ba calayhi salaatu wasalaam markaa suuragal maaha inuu dagaalkii rasuulka u raacay isagoo shan jira la tukaday macquul maaha baa layidhi marka saalix ibnu khawaat saalix aabbihii buu ka wariyey oo ah ciddan rasuulka la tukatay calayhi salaatu wasalaam yani waa sidaas bay muxaqiqiinta ay sheegeen taasina waa kayfiyad kayfiyadda saddexaad xadiidka masna sheegaya عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي بان مركز حاضري لحاضري صلاة الخوف صلاة الخوف كي أين لتكني فصففنا صفين laba saf baanu iska dhignay khalfa rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam nebiga ilaahay gadaashiisa wاlcaduwu baynana wa bayna alqibla cadowguna annaga iyo qiblada ayuu noo dhexeeyaa markii hore yani cadowgu meel aan qiblada ahayn buu ka xig weeyaan marka laba safay iska dhigeen safna cadowgiiba hor istaagay oo waxay cadowga ilaalinayaano hadduu soo dhawaaqda iyaga la dagaalamaya safka kalena qibladii bay qaabilan deetana waa tukanayaan lakiin iminka cadowgu wuxuu xigaa xaggii qibladii fasafafnaa safayn laba safaan iska dhignay khalfa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama nebiga ilaahay gadaashiisa xaggiisa dambe waalcaduwu cadowguna baynana wa bayna alqibla annaga qiblada ayuu noo dhexeeyey fakabara anabiyu sala allahu alayh wasalam nebiga ilaahay waa xidhay wa kabarnaa jamiican dhammaantiina waanu wada xidhannay wa takbiirat lixraamki uma rakaca waa rukuucay wa rakacnaa jamiican dhammaan waan wada rukuucnay uma rafaca ra'su min rukuuc rukuucdii uu ka soo toosay wa rafacnaa jamiican dhammaanna waanu soo wada toosnay uma inxadara bisujuud sujuud buu u hoobtay wasafu ladii yaliihi iyo safkii isaga ku xigayba sujuud bay iyo hoobteen wa qaama asafu lmu'aharu safkii dambena waa istaagay fii naxri lcaduwi cadowga dhuuntiisu istaagay yani cadowga isagoo ilaalinaya yuu istaagay weeyaan fii naxri lcaduwi ay amaama alcaduw cadowga hortiisi u istaagay wuu ilaalinaya isagoo qolada sujuudsan buu ilaalinaya marka muu sujuudin falama qada nabiyu sal la alay slam nabiga markuu dhamaystay assujuuda sujuuddii markuu dhamaystay wa qaama asafu ladii yaliihi safkii ku xigayna uu soo istaagay inxadara asafu lmu'aharu safkii dambe wuu hoobtay bisujuudi sujuud buu u hoobtay wa qaamuu way soo kaceen uma taqadama asafu lmu'aharu safkii hore xagga hore ayuu galay wa ta'ahara asafu lmuqadamu safkii dambena dib buu soo istaagay uma rakaca anabiyu sal la slam ise nebigu waa rukuucay wa rakacna jamiican dhammaantiin waan rukuucnay uma rafaca ra'su min rukuuc rukuucdii buu ka soo toosay wa rafacna jamiican dhammaantiin waan soo toosnay uma inxadara bisujuud sujuud buu u hoobtay wasafu aladii yaliihi safkii ku xigayna waa raacay alladii safkaasoo kaana ahaa mu'aharan fi rakcati uulaa ragcaddii hore wuxuu ahaa safka dambe ayuu ahaa mid dib loo dhigo safka dambe ahaa ayuu ahaa faqaama asafu lmu'aharu safkii dambe wuxuu istaagay fii naxri fii nuxuuri lcaduwi cadowga hortiisa ayuu istaagay falamaa qada nabiyu sal slama nabiga ilaah markuu dhamaystay assujuuda wasafu ladii yalihi safki ku xigana uu markaasi uu la dhammaystay inxadara asafu lmu'aharu bisujuud safkii dambe sujuud buu u hoobtay fasajaduu waa sujuudeen uma sallama waa salaam naqsay sala allahu alayhi wasalama wasallamna jamiican dhammaantiina waan tasliimta la nimid qaala jaabirun wuxuu ihi kamaa yasnacu xarasukum haaulaa'i biumaraa'ikum sida nimankiinan umarada ilaaliya ay sameeyaan oo kale ayaa la sameeyey wadakarahu muslimu bitamaamihi muslimin isagoo saa u dhamaystiran buu sheegay wadakara الbukhaari طرفa minhu وأnahu صلى صلاة الkhوف mعa النabiي صل ل sلم في الغزوة السaaبعة غزوة ذات الرقاع sheekha xadiidkan waa lagu bushiyey waxaa la yidhi kow yani imaam الbukhaari raximah الlahu taعaalى xadiidkan muu soo saarin zarkashi wuxuu leeyahay أن الbخاaري lm يkرiجه وlاa شhayئa minه bخاarي mabuu soo saarin xadiiثkan فإنa مسلما أخرaجه min xadيiثi عaبدالملك بن أبي سuلaيمان عن عطاء عن jاaبiرi bخaarي msلم baa soo saaray وlm يkرiج الbخاaري لعaبدالملك شhayئا وإنma أخرج الbخاaري min xadيiثi يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن jاaبiرi في غزوة ذات الرقاع وlaysa فيhi صفة الصلاة jaabir iyadoo laga warinayo غزوaة dat الرقاع ayuu bukhaari wariyey min xadiiثi yaحya بn abi kaثيir can abi slm can jaabirin صifada salaaduna kumay kumay oolin wadat الرiqاع mukhaalifaة lhadihi الkayfiya kayfiyadda imika rasuulku u tukaday dat الرiqاع umuu tukanin way kala duwan yihiin fatabayana أnahu laysa طرفa minhu waxaa halka ka caddaatay inuuna طرف ka mid inuuna ahayn وإnama xamalu عalى dalika kwnu min xadiiثi jaabirin fi اljumla sheekhu waxaa sababtay inuusan u yidhaahdo dee kaasna daat riqaaca bukhaari soo saarana waaa soo waxaa wariyey jaabir kanna waxaa wariyey jaabir saasuu markaa waxa weeyaan uu ay u noqotay waay kayfiyaddan waxa weeye cadowgiibaa iminka wuxuu ka xigaa qibladii buu xigaa wuu ka horeeya xaggii qibladuna waa ka xiga laba safu waaweyn baa la sameeyey rasuulkuna hor istaagay calayhi salaatu wasalaam marka waa laga tukanaya wuu xidhay way wada xidheen salaaddii waa laga waa laga qasaneen laba ragcadood ba laga soo qaadaya wuu rukuucay waa la wada rukuucay labadii safba wuu soo toosay samica allahu liman xamida waa la soo wada toosay wuu sujuuday isagii safkii hore unba sujuuday isagii safkii hore un ba sujuuday safkii labaad wuu taagan yahay oo waa kii wa qaama asafu lmu'aharu fii naxri alcaduwi ay amaama alcaduw cadowgan halkan soo taagan ay arkayaanay gaaladii ah bay ilaalinayaan iyagu oo hadday soo dhaqaaqaan way ka hortegayaan marka ayagu halkaasi taagan yahay markii sujuuddii ay dhamaysteen ee ragcaddii labaad u soo istaageen safkii dambe ee taagnaa ee ilaalada ku jiray isagu waa sujuuday marka markuu sujuuday wuu soo toosay wuxuu kusoo gaahay halkee qiyaamka istaaggii buu kusoo gaahay labadii safa isbedelaya haddaba safkii hore dib buu usoo baxaya oo wuxuu imanayaa safkii dambe halkiisii safkii dambena hore u dhaqaaqaya wuxuu tegayaa safkii hore halkiisii waa la isbedelay marka iminka ragcaddan labaad safka hore rasuulka xigaa ee xagga hore soo galay waa safkii markii dambe ilaalada ku jiray weeyaan safkan dambana waa safkii markii hore safka hore taagnaa saasaa la isku bedelay wuu rukuucay waa la wada rukuucay wuu soo toosay waa la soo wada toosay wuu sujuuday isagii safkii horun baa raaa safkii xigay uun baa sujuuday qoladan imika la sujuuday ragcadda labaad waa qoladii markii hore safka dambe joogtay ee ilaalada ku jirtay ayaa imika raacday safkii dambe uu taagan yahay isagu cadowgu ilaalinaya qoladan imika taagan waa qoladii markii hore raacday rasuulka calayhi salatu slam sujuudu raacday marka qolo mar bay raacday wey qolo mar bay gaarhkii gashay weeyaan markuu adxiyaadka usoo fadhiistayna qoladan way sujuuday adxiyaadkood la fadhiisteen waa la wada salaanaqsaday mar keliya laga wada baxay marna waa la wada galeen marna waa laga wada baxay kolba safka dambe baa ku jiraya ilaaladooda waa ilaalinaya kaasina waa kayfiyad ka mida kayfiyadaha iyadana uu rasuulku u tukaday calayhi salaatu wasalaam markaa kayfiyadahaas oo dhan haddaa loo tukado yani waa waa asaxaysaa wey wuxuu leeyahy sheekh bn cuthaymiin raximah اllah axaadiisan waxaa ka caddaatay alaaثaةu anwaacin min salaat اlkhawf saddex nooc oo salaat اlkhawfi ka mid a inaani fima ida kana alcaduw fi ayri qibla fii gayri jihati اlqibla laba ka mid ah waa markuuna cadowgu qiblada kaa xigin wاnawc الثaaliث fima ida kana alcaduw fi jihati اlqibla nooca saddexaadna waa markuu qiblada kaa xiga waa xadiiska imika aynu hayna weeyaan anwaac kala jirta rasuulka asaxday calayhi salaatu wasalaam isaguna uu sameeyey marka sidii la sameeyaaba waa ansaxaysaa wuxu uhi sheekhu raximah اllah waida اshtada اlkhawf watacadara iqaamatuha calى axad اlanwaac اlwaalid markuu dagaalku adkaado ay suurogeli weydo anwaacda axaadiida kusoo aroortay mid ka mida in loo tukado dadku way tukanayaan calىa qadri istiطaacatihim jamaacata in amkan sida ay ugu suuro gasho hadday jamac ugu suuro gasho hadday gaar ay noqoto qolo kastaaba sida ay suuragal sidii suuragal ah ma suuragal waabay u tukanayaan ilaahay baana wuxuu yihi faاtaquu اllaha ma اstaطactum yani isagoo qiblada qiblada adigu u jeeda tukan doontaa adoo qibladii aan u jeedin baad tukan doontaa waxa weeyaan adigoo fadhiyaad tukan doontaa adigoo wax fuushan baad tukan doontaa adigoo socdaad tukan doontaa adigoo dhinaca u jiifaad tukan doontaa kolba siday kuu suurta gasho wey haddii dagaalku adkaado oo marka waxa weeyaan ay suurto geli waydo qofku inuu tukado ama qalbigiiba tashuushku ku furan yahay oo markaa dagaalkii uu lagu mashquulsan yahay salaadiiba dib baa loo dhigay ilaa intuu dagaalku dhammaanay dib baa lagu dhigay sidaa daraaddeed baa waxa uu leeyahay sheekhu raximah اllah وعلى ذلك حمل بعض العلماء تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الخندق dagaalkii khandaq la odhan jiray salaad dib u dhiga rasuulka alayhi الصلاatu wasalaam culimmadu waxay ku qaadeen yani hawsha haysatay awgeed ayaa dib ugu dhiga rasuulku yani muu ilaawin sana xagga hore ayn kusoo sheegnay wuu ka mashquulay rasuulka alayhi الصلاatu wasalaam shaqaaluuna can salaati lwustaa buu yidhi salaaddii dhexe ay naga mashquuliyeen markaa marka ee, dagaalku saa uu isku dhex galo ee suurtagelaydo qofku inuu tukado salaaddii dib buu dhigaya markuu dagaalku dhamaadana waa tukanaya waxaa anas ibnu malik laga wariy radia allahu canhu dagaaladii ay galeen rasuulka dabadiyey calayhi salaatu wasalaam ee futuuxaadkii ayaa wuxuu leeyay waxaanu nimid meel marka waxa weeyaan dhufaysa ee, ayaanu nimid wakti aroor hora oo waagu dilaacay dabeetana dagaalkiiba aad u adkaaday buu lisgalay waa salaaddii subax dagaalkiiba xoog u adkaaday dabeetana waanu tukan kari weynay bui salaadda ilaa bacda irtifaaci nahaar ilaa maalinta ay kor noqotay oo dagaalku dhammaaday fasallaynaa wanaxnu maca abi muusa fafutixa lana yani maalintii markay kor noqotay maalintii ay soo baxday qoraxdii soo baxday ayaanu tukanay abu muusa alashcari baana la tukanay buu leeyay radia allahu canhu marka iminka waktiga inaynu joogno oo kale kayfiyadaha aynu soo tilmaano o kale de looma tukan karo soo ma looma tukan haddaan laba safo dhaadheer istaagno cadowgii naga horreeya anu istaagno waynu tukanaynaa dee mar keliya labadii safa lalaynay berigi hore seefa la isku leyn jiray iyo warbo marka ninka wuu ku qaabilaya waa laska hor imanaya oo dee seefa ba la isku dilaya laakiin iminta iminka meel fog adoo jooga lagaasoo dilaya waa lagaasoo jooganaya marka maanta nin waliba gaarkiisuu tukanaya wey haddii jamac suurto gashana jamac waa lagu tukanayaa haddii kalena gaar buu qof waliba u tukanayaa wey siday ugu suurta sida ugu suurtagal ah halkaaynu ku dayno wsala allahu calaa nabiyina maxamed waaalihi wasaxbi ajmaciin الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر الشيخ رحمه الله كتاب الجنائز وهو كتاب يهي جنازتي جنائزكي مركا الجنائز وجمع جنازة أما جمع جنازة marka jinaaza jiimka oo la hoos dhago iyo janaaza jiimka oo la kor dhago labadaba waa la aqriyey waa luqataan waxaa la sheegay in la hoos dhabaa inay fasiix tahay waxaa la yidhi marka la kor dhabo waa lilmeyit marka la hoos dhabana waa linacsh nacshkan lagu qaadayo sariirta weeyaan marka janaazatun waa meydkii jinaazatun waa nacshkii sidaasna waa la tilmaamay cagsigeedana waa la sheegay marka la jamciyo ee janaa-is la yidhaahdo waa in jiimka la kor dhabaa laa hayr waa jiimkuu kor dhaban marka la jamciyo waa janaa-is laakiin marka aan la jamcinin waa jinaaza jiimka oo la hoos dhabo ama janaaza jiimka oo la kor dhabo labadaba marka sheekhu raximah llah halkan waxa uu ka tilmaamayaa axkaamta uu leeyahay meydku qofku markuu dhinto axkaamta uu leeyahay ee waajibka ah sida salaadii oo kale axkaam fara badan buu leeyahy waxaa ka mid a salaadii iyo waxaa ku tacalluqa maydrhigii in la maydho yacni in lagu tukado in la kanfo in la qaado in la aaso kuwaasoo dhan waa axkaam uu leeyahay weeyaan marka kuwaasuu ka warramaya salaaddii lagu tukanayey iyo xukunkeedii iyo meedhitaankii la meedhayey iyo kafankii la kanfayey qaaditaankii la qaadayey aasitaankii la aasayey kuwaasuu ka warramaya salaadda lagu tukanayana waxaa waxay salaadda lagu tukanaya meydku waa waxa ugu nafciga badan meydka loo qaban karo weeyaan anfacu maa yakunu lahu sidaa daraaddeed baa sheekhu raximah llah aakhir kitaab asalaa kitaabkii salaadda markuu soo dhameeyey ayuu kusoo gebagabeeyey kitaab ya kitaab uljanais buu ka dambeysiyey sababtu uga dambeysiyeyna waxa weeyaan salaada lagu tukanayo maydku yani axkaamta uu leeyahay maydku waxaa ugu nafci badan salaadii sidaa daraaddeed baa salaaddii loo raaciyey marka waayo rasuulku wuxu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka cabdullahi bn cabaas warinayo ee muslim ku sugan ma min rajuli muslimi yamuutu fayaqumu calى janaazatihi arbacuuna rajula laa yushrikuuna biاllahi shayئa ilaa shafacahum اllahu fiihi qof muslima oo dhimanaya ma jiro oo janaazadiisa waxaa weeyaan afartan nin ay ku tukanayaan afartan kaa qof oo laa yushrikuuna biاllahi shayئa ilahay waxba aan ugu sharig yeelin oo muwaxidiina salaadda lagu tukanayaana waa shafaaco loo qaaday oo loo doonayo qofkan ilahay baa looga shafaaco qaadaya shafaacada ilahay waa ka aqbalaya subxaanahu wa tacaala markaa saasay tahay salaadu fadliga intaa leg bay u leedahay marka waxa weeyaan qofkii la dhintay oo dadkii in loo badiyo oo dad fara badan ay ku tu waxa aynu in yar tilmaami doona insha allah intaynan xadiidkaynaan aqriyin dhowr arrimood oo ku tacalluqa qofka marka xanuunka ku dhaco ama xanuunka geerida ku timaadoo kale waxyaabaha laga doonayo markii geerida qofka kusoo xaadirtana dadka ag jooga waxaa laga doonaya waa marka koowaad ee qofka xanuunsanaya waxaa la doonaya in uu raalli ku noqdo qabaaga ilaahay qadarka ilaahay subxaanahu watacala uu qadaray xanuunkan iyo inuu qadarkaa ku sabro uu sabir ula yimaado iyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala uu malo wanaagsan ka malaysto malo fiican inuu ka malaysto rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam cajaban liamri اlmu'min ina amrahu kulahu khayr qofka muminka arrinkiisa layaa buu leeyahy arrinkiisa dhammaantii waa khayr arrinka qofka muminka dhammaantii khayr weeyaan in asaabathu sarau shakar wa in asaabathu darau sabr haddii uu markaa wanaag uu ku dhaco khayr hadduu haleelo buu ku mahadnaqaya fakaanat khayran lahu khayr bay u tahay marka mahadnaqa ilaahay ugu mahadnaqay wanaaggaa haleelay khayr bay u tahay haddii dhibaatay ku dhacdana wuu sabraya fakaanat khayran lahu khayr bay u tahay marka marka saas yani cajaban liamri saas uu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la doonayaa in uu qabaada ilaahay iyo qadarkiisa inuu ku sabro inuu jazca una dareemin malahan ilaahay ka ka wanaajisto rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laa yamuutana axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna birabbi midkiin minu dhimani ilaa isagoo ilaahay malaha ka wanaagsanaya mooyaane wax wanaagsan ka malaysanaya mooyaane qofku yani waa inuuna dhimanin isagoo malahiisu wanaagsan yahay mooyaane wax ilaahay ka malaysata naxariistiisa iyo markaa dembi dhaafkiisa waxaa kale laga doonaya qofkii inuu xaaladan oo kale waktiga xanuunka adag uu hayo inuu ku noolaado bayna alkhawf waalraja khawf ilahay uu ka cabsanayo dunuubtiisii iyo ciqaabka ilaahay yani dunuubtiisii in lagu ciqaabo oo cadaabka ilaahay ka boqdo sida oo kale inuu rajeeyo naxariista ilaahay iyo dembi dhaafkiisa yakaafu ciqaab allahi calaa dunuubihi wayarjuu raxmata rabbih waxa uu ka baqanaya ciqaabka alleh oo dunuubtii uu geystay ee uu la yimid in lagu ciqaabo in dunuubtii u geysata laba arimood midkood bay noqonaysa in lagaa dhaafo ilahay kaa dhaafo subxaanahu watacaala bicafwihi wamanihi iyo in lagugu ciqaabo marka inuu qofka ka baqdo in lagu ciqaabo naxariista ilahay waanu rajeeya rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin dhalinyaro ah oo xanuunsanaya u yimid oo geerida ay kusoo xaadirtay wuxuu rasuulku yidhi maxaad filanaysaa wuxuu yihi rasuulka ilaahayow inii arju llaha wa akhaafu dunuubi ilaahay baan rajaynaya naxariistiisa iyo dembi dhaafkiisa dhinaca kalena dunuubteedii aan geystan ka baqanay rasuulku wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii mili hada اlmawطin ila acطaahu اllahu ma yarjuu waaminahu mima yakhaaf addoon qalbigii kuma kulmaan labadan arrimood rajaha iyo khawfkii waktigan oo kale ilaa ilaahay waxa uu siiyaa waxa uu ilaahay uu ka rajaynaya ilaahay waa siiyaa oo naxariistii siiya waana ka nabadgeliyaa waxa uu ka baqanay qofka haddii xanuunku ku adkaado xanuunku hadduu ku adkaado ma banaano inuu tamaniyo geeridii inuu tamaniyo waayo qofku hadduu geerida yani geerida tamanigeedu rasuulku siduu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam yani adeerkii cabaas wuxuu yihi yaa cam yani hadere
waxa weeyaan ha tamaniyin geerida ha tamaniyin ha idin diilaysanin yani yaan laydin diilaysanin markaa geerida waayo haddii aad wanaagsan tahay oo wanaag aad samaynaysid wanaag baad sii ziyaasanaysaa wa haddaad noolaatid haddaad xumaan ku sugnaydna ood sii noolaatidna xumaantii waad ka toobad keenaysaa oo ilah baad ugu soo laabanaysa marka yaana tamaniyin hala yaan la tamaniyin qofku hadduu xanuun ku adkaado geeridiina tamaniya maaha hadday la hadday tahay laga maarmaan ducada rasuulku leemanaya calayhi salatu wasalam uu ilaha yidhaahdo qof allahuma axinii in kaanat alxayaatu khayran lii watawafanii in kaanat alwafaatu khayran lii ilaahay oo noole haddii nolosha ii khayr badan tahay amay oofso haddii oofsashadu ii khayr badan tahay qofka haddii xuquuq lagu leeyay qofka xanuunsanaya xanuunkii geerida ay soo markaasi ay kusoo xaadirtay haddii uu marka xuquuq lagu leeyahay ama dayn lagu leeyahay dadkii markaa ku lahaa in u gudbiyo weeyaan oo siiyo hadday u fududaato haddii kale waa dardaarmaya ama maal ha noqoto ama xaq kale ha noqote waayo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man kaanat cindahu madlama qofka haysta yani qofka walaalkii wax ka dulmiyey cirdu ha noqoto nasabkiisu meel kaga dhacay ama maalkiisa falyuaddiha ilayhi ha siiyo intayna maalinta qiyaamuhu yayna imanin maalin aan la aqbalinin dinaar walaa dirham hadduu camal saalixa uu leeyahay ukhida minhu uucطiya saaxibu haddii camal saalixa uu leeyahay camalkii saalixahabaa la qaadayaa qofkii aad dulmida baa la siinaya haddii camal saalixa aanad lahaynna kana sayi-aadkiisi xumaantiisi laga soo qaadaya madaxaa lagaa saaray marka xuquuqdii waa inuu qofku iska bixiyo ama uu ka xalaashado ama uu dardaarmo hadduuna waxba hayninba dayn lagu leeyahay maalan ama xoolo ka qaatay waa inuu dardaaran bixiya si loo bixiyo yidhaaho xoolahaasaa ligu leeyaha laga bixiyo dadka ag jooga marka qofkii geerida kusoo xaadirto waxaa laga doonaya inay shahaadada markaa u qabtaan ay u laqimaan siduu rasuulku yidhi alayhi sala slam man kana akhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala janna akhiru kalaamihi iyo laa ilaha illa allah laa ilaha illa qofka yidhaahda ayaa diina laa ilaha illa kaga baxaa dakhala janna qofkaas jannada ayuu galay maxaa jannada ayuu galaya maaha talqiinkuna si inagu nidhaahno miidka yaan ama qofkan maaragtay dhimanayo oo kale ama lagu soo xaadiray yaan la farin oo la odhanin dheh ahlagaaga yidhahdo caynkaa maaha waa la faraya rasuulku nin ansaariya u yimid oo geerida kusoo xaadirtay rasuulku uhi yaa khaal qul laa ilaha illa allah ashahaado marka ansaarta abtiba wahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam ashahaado buu ku yidhi oo laa ilaha illa marka waa la faraya sida oo kale qofkii gaalka ahaa ee geerida kusoo xaadartay laa bas qofka hadduu u yimaado dabeetana waxa weeyaan intuu u yimaado talqiin yani uu islaamka u bandhigo isagoo rajeynaya marka waxa weeyaan islaamo waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu anas uu leeyahay radia allahu canhu waxa u shaqan jiray ku yar oo yahuudiya deetana wuu xanuunsaday rasuulkaa soo boqday uu yimid wuxuu ku yihi laa ilaha illa llah dheh marka aabihii baa joogo aabihii buu eegayo aabihiin wuxuu ku yihi adc abulqaasim adeec abulqaasim oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam deetana waa shahaatay wuxuu ka soo baxay gurigii rasuulka isagoo le alxamdu lilahi aladii anjaahu min annaar waxa mahadle allaha naartii ka badbaadiyey marka qof gaala ama jar la yahay ama qofka gaalka jar waa la noqon karaa ama la garanayo oo kale haddaad utagtid islaamka u bandhigtid xaaladda noocan oo kalea laa bas yaasiinka lagu aqriyo inagoo nidhahno waa la gunaanaday gunaanadku waxba kama jiraan yacni may soo aroorin rasuulka iyo saxaabadiisa kamay soo aroorin in la gunaanado qofkii dhimanaya oo yaasiinka lagu aqriyo waxaa soo aroortay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu qofka odhan jiray ashahaado waayo faa'iido badan bay u leedahay qofka hadduu ashahaado waktigaas dee jannadu gelaya man kaana akhiru kalaamihi laa ilaha illa allah dakhala janna marka shahaadadaasaa timid markaa in la gunaanado ayay in laydha gablada ha loo jeediyo waxba kama kama sugnaani xilligaas marka qabriga la dhigay waa ama laxadka la dhigay qiblada waa loo jeedinaya lakin xilligaa lagu soo xaadiray in la yidhaha qiblada ha loo jeediyo waxba kama sugnaani saciid ibn musayib isagu waaba karahsadeba wuxuu odhan jiray alaysa almayitu musliman war maydkan qof muuna muslim ahayn maxaad qiblada ugu jeedin waa muslimba marka qofkii waa waxa loo laqinaya shahaadada markii naftu ay ka baxdo dadka ag jooga waxaa la doonaya inay indhaha usoo celiyaan haddii indhahu marka waxa weyaan indhuhu waxay raacaya nafti siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam nafta marka la qabto tabicahu albasar aragtida ayaa raacda indhaha raacaya marka indhaha loo soo celinaya xubnahana waa laisku soo dhaweynaya inta inta maaragtay diiran yahayo waa laisku soo jijibinaya yani haddii maalan gacmahoo kale meel meela ku dhacdo oo gacanta kale meela ku dhacdo labadii gacmo laisku soo celinaya si fiican baa loo dhigaya waana loo ducaynaya siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam abu salama ugu duceeyey intuu usoo galay iyadoo markaa dadka ehelkiisa ay ku buuqsan yihiin naftuna ka baxday ayuu rasuulku indhuhu soo celiyey taas wuxuu yihi markaa naftu ay baxdo indhuhu way raacaan indhaha loo soo celiyo dabeetna wuu duceeyey meydkii wuu duceeyey meesha yaallay dadkiina wuxuu faray inaan la qaylinin la aamuso khayr may wax kale aan lagu hadlin allahuma اغfir liabi salm وارفع درجة في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه ساس برسول الله عليه الصلاة والسلام مركا هدي رسول أبو نعس وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام مركا وصداس وقفكي صار لي لدي لونس الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله وحا أوغيسيي النجاشي نجاشي أي ددك أوغيسيي في اليوم الذي ما ينتي مات فيه الأول تمكاس نكاس وخرج بهم ولبحي إلى المصلى مصلى يلبحي فصف بهم ولصفتي وكبر أربعا أفر تيرن الله أكبر أفر تكبر لي نعى النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وأوغيسيي النجاشي nacyigu marka waa khabarkii geerida oo dadka loo sheego yaa nacyi la yidhaahdaa fi lyomi aladii maata fiihi maalintii uu dhintay ayaa uu dadkii ogeysiiyey wuxuu yihi nin najaashi la ydhahdaa dhintay wa kharaja bihim ila almusallaa bannaankana wuu la baxay fasafa bihim waa la saftay wa kabara arbacan afar jeerna allahu akbar buu yani afar afar takbiiradoodna waa leeyihin salaada markuu tukanay najaashi waa meliku alxabasha melik alxabasha waa boqor markaa xabashidu iyuu boqor u ahaa cahdigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkani juhdi weyn buu markaa lahaa iyo saci mashkuura oo wuxuu soo dhaweeyey muhaajiriintii saxaabada saxaabada qaarkan loo jirba hijroodeen markii maka lagu dhibay way hijroodeen waxay tegeen dadka asxaabada qaar ka midi waxay tageen ardul xabasha halkaa markii yimaada wuu soo dhaweeyey ninkan si fiican buu soo dhaweeyey saxaabadii qolada maka ka soo baxsatay ee mushrikiinta dhibaatadii ka soo yaacday si wanaagsan buu soo dhaweeyey dabeetana nin fiican buu ahaayo diintan markaa nasaaradan wax ka yaqaana buu ahaayo xusnu niyatihi wa safaau sariiratihi wanaagiisii iyo niyad wanaagiisii waxay keentay iyo khayrka jacaylkuu jeclaa waxay sababtay in xaqii raaco rasuulkana uu rumeeyo calayhi salaatu wasalaam marka nebiga uu rumeeyey inuu rasuulku rasuulnimadiisa xaq tahayna uu markaasi waaqiray rasuulkana muu arkin islaamnimadiisana waa qarsan jiray dadkiiuna dadkiisuna may ogaanin dabeetana sidaasu dhulkiisu ugu dhintay isagoo caynkaa ku sugan buu dhintay markii uu dhintayna rasuulku waa loo waxyooday calayhi salaatu wasalaam waxaa loo sheegay ninka caynkaas ah ee saxaabada soo dhaweeyey ee islaamay in marka waxa weeyaan uu dhintay dabeetna rasuulku wafaan lixaqihi wa idhaaran liislaamihi wa iclaanan bifadlihi banaanku dadku ula baxay salaadaas salaadana waa ku tukaday marka dadku wuxuu ogeysiinayey najaashi inuu muslim ahaa nin gaal lagu tukan maayo waa xaram nin gaal in lagu tukada gaalkuma banaana in lagu tukado inuu muslim ahaa rasuulku caddeeyey fadligiisii iyo mukaafaadii islaamku uu galay wanaaggii islaamku dadka muslimiinta ah u sameeyey ayuu rasuulku ogeysiinayay dadkii marka saas ugu tukaday rasuulkana waa loo waxyoodo waa loo soo sheegay dhul fog buu jooga markaa iyaguna jaziirat alcarab bay joogeen san dhul ardul xabasha taas waa taa najaashi waxaa la yidhi najaashi micnaheedu waxa weeye waa boqor kastoo xabashadu ay leedahay najaashi baa la dhahaa sida
boqorka muminiin muslimiinta ay leeyihiin amiirulmuminiin loogu ilaaqayo iyo sida boqorada ruum lo odhanayo qaysar kuwii furasna lo odhanayo marka waxa wey kisra ay oo kale weeyaan baa leeyihi marka magaciisa waa la isku khilaafay magacyo badan baa markaa loo sheegay calaa ayi xaal inuu boqorkii xabashida ahaa markaa qof islaamayna ayaa markaa halan ka muuqata min baabi alfaa'ida ibn lmulaqin raximah اllah wuxuu leeyahay waxaad ogaataa ana الnajaashiy taabiciyu liأnnahu aamana wara'a الصaxaabata walam yara الnabiya salى اllahu عalيه wasalam ninka najaashi la yidhaahdaa ma saxaabiba mise waa taabici markaasuu wuxuu yihi waa taabici saxaabi maha saxaabadii buu arkay rasuulkana muu arkin rasuulkana waa rumeeyey calayhi salaatu wasalaam laakiin ibnu mandah wuxuu ku daray saxaabadii buu ku daray tawasucan min baabi tawasuc laakiin saxaabigu wuxaa ninka rasuulka la kulmay man laqiya الnabiya wa aamana bihi qof qofkii rasuulka la kulmay calayhi salatu waslam nebigana rumeeyey islaamnimadiina markaa ku dhintay baa la dhahaa marka ninkan rasuulka lagu kulmin waxa weeyaan saxaabadun buu arkay saas markaa sheegay markaasuu wuxuu yidhi waxaa jira waxyaabaha laqziga ama maaragtay halxidhaalaha in la yidhaahdo shaksun sallaa calayhi الnabiyu sal ly slama wa asxaabuhu huwa taabiciyu bal waxaad sheegtaa qof nebigu ku tukaday iyo saxaabadiisu oo haddana taabiciya oo saxaabi baan ahay wuxuu yihi waa najaashi waxaa la odhan doonaa waa najaashi saxaabi maaha waa taabici haddana nebigu waa ku tukaday saxaabadana waa ku tukaday waxyaabaha kharaa'ibta wuxuu leeyahay ina dhicdaa inay dhacdaa ama iyadoo kale in la arkay ay naadirka tahay waxaa ka mid a islaamu saxaabiyin طawiil الsuxba kaiir riwaaya calaa yadi taabiciyi nin saxaabiyihi oo suxbadiisu ay badan tahay oo nebiga la saaxiibay oo axaadiis fara badan rasuulka ka wariyey inuu ku islaamo nin taabiciy nin taabiciya gacantiisa nin taabiciyaba islaamiyey haddasna waa saxaabi waa ka kaas waa camar ibnu caas buji saxaabiga camar ibnu caas waxa uu ku islaamay calaa yadi najaashiy fastafi faa'idaysay bul hadal waa faa'iide casiize camar ibnu caas dagaalkii axsaab marku dhacay ayaa waxa uu leeyahay waxaan la hadlay niman qurashtii ka mid a waxaan kuhi wallaahi ninkan maxamed arrinkiisu waa sarraynaya arrin baa ka soo socda marka midin maqli midin dhegaysan sa idhahdeen ha waxaan arkaynaa bu ihi inaan halkan ka tagno aynu najaashi ninkii la odhan jiray aynu tagno oo dabeetana halkaa aynu joogno haddii markaa uu ninkani uu guulaysto rasuulku ujeeda hadduu maxamed guulaysto oo reetolkani uu ka guulaysto dee ninkaasn iskaga ag noolaan doona inaynu najaashi ku ag noolaano iyo inaynu ku ag noolaano maxamed waxayna wanagsan inago najaashi iskaga ag noolaano haddii reetolkeni ay guulaystaanna da waynu soo noqon doonaa way ninkan ka guulaystaan wallahi waa ra'y wanaagsan bay dhahan way raaceen wuxuu yidhi markaa wuxuu jeclaa hadiid in loo geeyo oo hadiid bay markaa u geeyeen idaam inuu ahaa baan filaya idaamku aad u jeclaa baan umala inuu yidhi dabeetna hadiiddii baanu qaadnay meesha baanu nimid markaanu nimid meesha waxaan u kula kulanay buu yidhi nin la yidhahda camar ibnu umaya camar ibnu umaya oo rasuulkaabuu soo waa ergey rasuulku usoo dirayba wey oo ninkii najaashi u galay oo kasoo baxay ayaan la kulanay buu yidhi dan wallahi waa ninkii camar ibnu umaya waa kane iminkaynu ka argoosanaynaa ninka boqorka waxaynu ku odhanaynaa ninkan camar ibnu umaya la yidhahdo kuu soo galay waxaa kuu soo diray nin caynkaa iyo caynkaasoo reetolka iyo odayaasha iyada iyo maaragtay nimankii madaxda noo haalaayey ninkaa gacanta noo soo gelaan dilnayn saas baynu ka odhanay iyo waaya way usoo galeen marka waa ninkii najaashi markay usoo galeen ayuu soo dhaweeyey wuxuu hi hadiid ma sidiin sa yidhahdaan haa bahashu sideen oo aad u jeclaabu siiye aad buu markaa ugu farxay bay dhahdeen deetana waan la hadlay bu waaan ku in cayn ninkii waxaan aragnay ninkaa ninkuu soo galay oo kaa soo baxay baan aragnay ninkaas waxa uu ka ag yimid nin markaa caynkaa iyo caynkaas aragay rasuulka ujeedaan oo ninkaas wuxuu dilay odayaashayadii odayaa qolada noo madaxda ahaa raggaasuu naga laayay marka waxaan doonaynaa ninka inaad gacanta naga soo gelisid aanu dilnaya wuxuu hi wuu cadhooday ninkii aad buu cadhooday marka wuxuu yidhi cabsidaan ka cabsaday haddaa dhulka la kala jeexi lahaa oo geli lahaa buui haddaa dhulka la kala dilaacin lahaa wanka aad baan uga baqday buu dhulkaan geli lahaa buui dabeetana wuxuu yidhi wuu yidhi ma waxaad doonaysaa inaan ninkuu dhiibo uu soo diray ama ergey u ah waxa weeyaan naamuuskii khayrwadihii kii uu u imanayey nebiyullaahi muuse naamuuskii uu iman jiray oo kale nin uu u yimaado ma ninkaagii mid baan markaa kuu dhiibayaa buuhi markaasaan ku uhi ma sidaas ba markaasuu yihi ha waa caynkaa buuhi wayxaka yaa camar aطicni i- imaqal buu yidhi camarow idhegayso ninkan arrinkiisu waa sarreynaya arrinkiisuna waa daahiraya yacni wuxuu u tilmaamay inuu rasuul ilaahay iyo nebi ilaahay uu yahay ninkaasi adeec oo raac oo islaam buu ku yidhi dabeetna wuxuu la baayactamaba man islaam ahaa uuba la heshiiyeyba mubaayaca cala lislaam dabeetna wuxu uhi anigoo islaamay oo islaamnimadeedii markaa yaan yaan ka soo baxay meesha nimankii odayaasha ahaa ee markaa way soconnimaan weymi anoo ka qarsanay lakin islaamnimadii waxaan uhi niceliya waan soo noqonay buuhi maka markaan imid meel maka ku dhow waxaan kula kulmay buuhi khaalid ibnu weliid khaalid maxaa saa waa iswaraysan marka isna wuxuu sheegay markaa rasulka alay sl arrinkiisi inuu sarreeyo dabeetna waxay yani khaalid oo go-aansaday inuu islaamo ayuu la kulmay markaasuu anna wallahi waxaan go-aansan inaan islaamo wabay soo raaceenba madiine yimaadeen rasuulkiina baayactameen calayhi salaatu wasalaam marka camar ibn caas wuxuu ku islaamay calaa yad annajaashiy sida ay sheegayaan culimmada taariikha ka wuxuu leeyahy sheekhu waxyaabaha cajaa'ibta waxaa ka mid a ee inay dhacda ay yar tahay islaamu saxaabiyin طawiil الsuxba kaiir الriwaayة calى yadi taabiciyin wa huwa camar ibn caas fainahu aslama calى yadi الnajaashiy faاstafid marka calaa ayi xaal horta xadiidkan waxaa laga qaadanaya masalada ugu muhimsan laga qaadanaya waxa weeyaan salaat اlghaa'ib najaashi beled kale ku dhintay rasuulkuna madiine isagoo jooga loo soo sheegay dabeetana uu ku tukaday qof maqan buu ku tukanaya oo dhintay ma bannaanta mise ma bannaanta xadiisku wuxuu ina tusinayaa qofka dhinta ee aan aan lagu tukanin in lagu tukanayo salaad haa'iba yacni qof baa inaga maqan markaasa nala soo sheegay geeridiisii inuu dhintay qofkaas qofka waxayna laba wuxuu ku dhintay beled aan lagu tukanin oo dhul gaalood buu ku dhintay oo kale maalan ama meel bannaan buu ku dhintay qofkaasi waa lagu tukanaya xadiiska marna daliil waa waa sida saxiixa sawaabka maaha qof kastoo dhintay oo inaga maqan waynu ku tukanina maaha ama ha lagu tukado miyaan lagu tukanina maya kii lagu tukaday faralkii waajibkiis uu dhacay waayo salaadii lagu tukada waa waajib waana waajib kifaaya waajibkii kifaaya markaa waa dhacay waa lagu tukaday marka in salaad qaayib ku tukana maya waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waktigiisii dad fara badan baa iyo saxaabo fara badan baa loo soo sheegi jiray oo dhintay oo markaa buldaanta iyo magaalooyinka iyo dhulka ku kala dhintay lama soo werinin isagoo yidhi hebel baa dhintay waynu ku tukanayna kana bannaan kusoo baxay ila najaashi najaashigaa mooyaane marka ninkanna wuxuu ku dhintay niman gaalaha dhexdood islaamkiisana waa qarsanayy islaamnimadiisana waa qarsanayy marka yani wuxuu ku tusinaysaa salaada qaybka cidda lagu tukanaya waxa weeyaan waa qofka waxa weeyaan aan lagu tukanin ee ku dhintay meel dad muslimiin ayna ku nooleen ama muslimiin bay ku nool yihiin salaada janaasadaba aynay garanaynin oo laga yaba in iskaba aaseenba sidaa daraaddeed ba ibnu mulaqin raximah llah wuxuu leeyahy whada اxukmu fi kuli muslimi maata walam yusala calayh xukunkan waxa iskale qof kastao muslima oo dhintay oo aan lagu tukanin fainahu yatacayanu calى kuli man calima bimowtihi asalaatu calayh waxa waajib ku ah qof kasta oo maqla inuu qofkaas dhintay oo aan lagu tukanin inuu ku tukada waajib ah buu yidhi waxaa kale sheekh albani u leeyay man maata fi beladin laysa fiiha man yusali calayhi salaat alxaadiri qofka ku dhinta beled beledkaasoo aanu joogin cid ku tukata salaad imika ku tukata aanu joogin fa haadaa yusalli calayhi aa'ifatu min muslimiina salaat alghaayib waxaa ku tukanaya koox muslimiinta ka mid ah salaadii ghaayibka ahayd bay ku tukanayaan lisalaati nabiy sal ly slam cala najaashi waxaana u daliila salaada nabigu ku tukaday najaashi ninkii la odhanayay waqad rawaaha jamaacatu min asxaabihi sala alla ly slam saxaabadiisa markaa yani koox ka mida ayaa warisay buuli sidaasoo kale ibnulqayimna saasoo kale waa sheegayaa sheikhulislaamna sidaas buu isna doortay wuxu yidhi sida sababku waxa weeye ana alghaa'iba idaa maata bibaladin lam yusalla calayhi fiihi sulliya calayhi salaatu lghaa'ibi qofka ku dhinta beled beledkaasoo aan lagaga tukanin waa lagu tukanayaa salaatu lghaa'ib كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه سون رسول النجاشي وقلت كذي قال دحدود بكل انت نجاشي لقمنا تكنين وإن صلي عليه حيث مات haddii qofku meeshuu ku dhintay lagaga tukado maalan waa dhintay dad muslimiin ku dhex dhintay dadkii muslimiinta waa qaadeen waa ku tukadeen waa aaseen lam yusalli calayhi salaatu lghaa'ibi salaadii ghaa'ibka lagu tukan maayo lianna alfarda saqada bisalaati lmuslimiina calayhi waajibkii dadka muslimiinta ku tukaday buu inagaga dhacay waajibkii kaloo cid kala saaran markaa ma jiro wanabiyu sal ly slam salla cala alghaa'ibi wa tarakahu kii maqnaa waa ku tukaday waana ka tegay wa ficluhu wa tarkuhu sunnatu ficilkiisa iyo ka tegitaankiisuba waa sunna weeye buu yidhi markaa sheekhu marka yani salla cala alghaa'ibi waa najaashibu ku tukadayoo aan lagu aan hore loogu tukanin waana ka tegayoo dad kale oo markaa dhintay kumuu tukanin waxa lagaba inu ku kaaftoomay dadka muslimiinta ay ku dhex noolaayeen oo marka waxbay ku tukadeen inu ku kaaftoomo laga yaaba adoo calaa ayi xaal sidaa saxiixa sawaabkii waa caynkaa weeyaan haddii aan meydkii lagu tukado salaad haa'iba lagu tukan maayo beled muslimiin buu ku dhintay waana loo soo sheegay in lagu tukaday ama beled kale meel kale ku dhintay yani in lagu tukaday waynu ognahay dad muslimiin inay aaseen oo ay ku tukadeen waajib inaguma aha inu ku tukano inagu laakiin haddii aynu ogaano inaan lagu tukanin in lagu tukada waajib bay noqotay sida macruufka ana qofka hadduu dhulka muslimiinta ku dhinto dad muslimiina dhexdooda dadka muslimiinta way way axkaamtiisa way maranayaan way ku tukanayaan way aasayaan oo way kanfayaan oo waajibaadkiisa waa la imanayaan marka waajibka inaga dhacaya inaga ducin bayna lagu leeyahy in loo duceeyo wacankaas faa'iido kale aada u muhiimina waa ku jirta ninkan najaashi la odhanayay uu islaamay ilaahay iyo rasuulkiisana waa rumeeyey calayhi الsalaatu wasalaam haddana boqor buu ahaa iyo boqor u ahaa dad gaalaa dad gaalaa buu kala xukumayay muxuu ku xukumayey de sharciga maaragtay kumuu xukumay sharcigii ilaahay kitaabkii iyo sunnaha rasulka kumuu xukumayey marka waxay idhaahdeen ahlucilmigu waxay dalilu tahay calaa ana alxaakima almuslim xaakimka muslimkii idaa lam yaxkum bimaa anzala allah wuxuu ilaahay soo dejiyey ee kitaabka qur-aanka hadduu dadka xukumi waayo wax yani sabab wax kusoo darriye awgeed cabsi waxaa dhici karta inuu cabsanayo in xukunka laga tooro gaalada dad qabsato wuxuu ka baqanaya cabsi baa sababaysa in markaa uu ku xukumi waayo boqor wuxuu baqanaya mulkigiisii sida ninka najaashi oo kale uu mulkigiisa ugu boqday oo dana un islaamkiisa un u daahirinin amaba hawo ama rishwo ama waxba la midkaa xalaal maaha in la gaalaysiiyaa la waa gaal rasuulku mura ninkii najaashi waa islaamay laakiin diintii buu ku xukumi waayayo ilaahayna wuxuu man lam yaxkum bimaa anzala allah fa ulaa'ika hum lkaafiriin oo waa gaalo lagu tukan maayo sida marka dad badan oo maanta ayadda qur-aanka ay ku qallaacatay oo fahamkii khawaarijta qaatay yani xaakimku hadduu kitaabka ilah ku xukumi waa kaafir kufrigu wuxuu qabsama laba qaybood kufri akbara iyo kufri asqar kufrigan waa kii haddaba ibn cabaas wuxuu ku fasiray kufriga asqarka inuu yahay kufrun duuna kufrin maaha gaalnimadii qofku diintaba kaga baxayay ila odhanay waa gaal maaha ee kufri camaliyaba ku dhacay wey acmaasha kufaartu la yimid islaamkii kamuu bixinay dembi weynu kabiiraabu la yimid weeyaana ku dhacay wey marka waxaa la fiirinaya qofka ictiqaadkiisa hadduu kitaabka ilahay ictiqaadsan yahay wanaagiisa iyo inuu saalixu yahay likulli zamanin wa makaan hawa ay ku sababayso markaa inuu ku xukumi waayo ama xukunkiisu u baqanayo uu ku xukumi waayo kaafir yani laodhan maayo diinta waa ka baxay waxaa la odhanaya kufrigiisu waa camali wey yani diintii uu ka baxay laodhan maayo waxaa la odhanayaa dembi weyn oo kabiiraabu ku dhacay adu markaa yani masaladaas tafaasiilkan waa leeda lakin arrintaana waa laga qaadanaya halkaas nacyiga xadiisku uu sheegay naca nabiyu nacyigu marka waxa waa ogeysiin ogeysiiskuna waa laba qaybood laba nooc buu u qaybsamaa mujaradu iclaamin liqasdi diiniyin ka talabi kahrati aljamaacati in marka hore loogala jeedo mujaradu iclaam dadkii in la ogeysiiyo hebel baa dhintay hebel ka dhintay waxaa marka waxa weya la ogeysinaya dadkii inay janaasadiisii soo xaadiraan marka si salaadii loogu tukado oo janaasadii loo yimaado oo salaadii loo dad badan ay ugu tukadaan baa la doonaya iclaan baa la bixiyey ogeysiis ogeysiiska noocaas kale waa bannaayi waa sida uu sameeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam kalabaadna waxa weeye markaa mid xaaraana oo ka xaaraanta waxa weeye sidii jaahiligu ay samayn jireen oo inta ay markaa dadka ogeysiis sameeyaan baa dadka waxaa looga warramaya ninkan miidkaa iyo loo faanaya oo waxyaabo badan fara badan baa looga warramaya waqtiga qaar waxay samayn jireen tafajuc iyo markaa way hoog iyo xumaan bay ku- iyo ku qaylin jireen oo markaa baroor iyo jeebadaho la jeexa iyo dharka la dildilaaciya iyo waxaas ku qaylin jireen marka ka noocaasoo kalena isna waa xaaraam wey xadiidkiisuna waa inoo imanaya insha allahu taala عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى النجاشي نجاشي أيوم كنت كذي فكنت وحنها في الصف الثاني صفك لباد أو الثالث أما صفك استحاد بكو تشري صف يعني صف صفوف بسمي marka xadiisku waxa laga qaadanaya in sufuf la sameeyay saa daraadid bas xabada qaar kamid waxay sameyn jireen dadka ma hayraadaan ama bataan bee markay janaasada ku tukanayaan saddex saf bay ka dhigi jireen ama sufufta way way badin jireen sufufta waxa kale dhimay halkan waxa lagala jirta fakuntu fi safi thani wa thalithi sufufta in la simayo sufuufta in la simayo oo safka sidii salaada loo simiyo kale loo simaya calaa ayi xaal horta waxa ugu wanaagsan in maaragtay maydkii eh, salaadii loo farabadiyo oo dadku markaa dad badan ay ku tukadaan ba aad iyo aad u fiican Eh, oo sufuuftii markaa la badiyo sufuuftana waa la simaya sida imaamu lbukhaari raximah llah uu tilmaamay